mas-uuliyiintan ku tirsana dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kormeeray xaalada ku jarta deegaanada isu saameeya fatahaada webiga endhex iyo afgooyi wallaweyn iyo weliba hogaamiye ay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed maamulka degmada wallaweyn iyoona seedeen tuulooyinka tabeelaha shalay iyo sagaaroole oo dhammaantay ku tirsana degmada wallaweyna biyo hadda aga fatahi deegaanada ayaa ilaa hadda loon ogayna meeliyo ku go-een iyadoona goti wadada wallaweyn iyo afgo iyo dad badana go-doonyo ka jirana walina dadaalanka jara siday gurmudland deersii lahayd dadkaasiya kookumida dadkaha kubugtaale deegaanada iyo waliba usub ku hadalay xaalada wakhtigan iyo ku sugayn iyo dhibaatadii wajahayana kuley dhibkaas yaal saddex mar meesha la yiraahdo degmada oo saddex mar oo kasoo barakaceen saddex meel sagaarool ilaa mawarbarey ilaa geed barwaaga marka dhibkaasaa jira buulooyinka aan kasoo qaanan wax jiro malahan iyagoo awalba abaar iska ahayd dadka hamaalinaya hadan baarihi waxa ku yaalan biyaa sii gala awir waaye wax oo hadda la suganaya ilaahay uuma ma jirta kulli gargaar ilaah biyaa soo gala zaad ah ilaa korona dadka naftarkiisaba hadde siyeer ma laha dabaa gargaar laga raadiyo oo gargaar lahan gudoomiyaha degmada wallaweyna idrisa maxamed nuur iyo weliba uso dhiniigiisha uso xusay in degmada wallaweyn iyo deegaanada kale ka tirsan iyo wajahayana xaalad adag oon baahan gurmud dhini kasta ee tuulooyinkaas hadda ha u jeedaan idima degana sida balkaan oo kale ayay dadkooda u dhex joogaan biyaha marka inta keliya ma aha ilaa iyo kuwaas hadda muxuu ahaa bidixdayda ahoo muuqda ilaa hadda sawirka aan arki karin laakiin anaaba hadda idiin sheegaya waa inta sidaan markii loo baxo ilaa iyo toddobaatan kilomitir ayay biyahan saan u fadhiyaan oo degmada wallaweyn kabid ah ama waaba ka sii badan yihiinba siddeetan kilomitir sagaashan kilomitir ayay jiraan intana koonfar wixii meesha hadda annaga aan taagannahay wixii ka xageeya shareey ilaa warmaxan biyii ahay waxay u gudbeen koonfur kuwaan laftooda hadda meel aan soo dhaafnay waxay u gudbeen koonfurta marka degmada waxaa ka jira dhibaatooyinkaas tuulooyinkan waa lagu rafaadsan yahay waxaan rabnaa in la soo gaaro in loo soo gurmado waxaan ogeysiinaynaa dowladda koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare oo milasey ku hadal yeeshay inta fatahaadun eedan weynta islamarkaana uso ka baaga inta sidanka dhaqsiyaha badan shacabka afgooyi wallaweyn lahan gurmada fatahaadu ma aha keliya mid ku eg degmada wallaweyn ilaa degmada afgooye ilaa doonka ilaa intaasoo dhan ayay ku wada fataheen biyihii dhankaas ayay u sii gudbeen oo hadda ay sii hayaan ilaa awdheegle degmada awdheegle deegaano hoos yimaadaan ayay u sii socdaan ilaa degmada qoryoole inay sii gaaraan ayaa laga yaabaa siday ku wajahan biyahana maanta fatahaaddoodana waa biyo aan aad iyo aad u badan waaye oo aanan istaagaynin marka waxaan aad waxaan ugu baaqayna hay-adaha ka shaqeeyaan dhanka taakuleynta shacabka inay shacabka soomaaliyeed ama shacabka gobolka shabeellada hoose khaasatan degmada maanta aan dhex taagannahay ee wallaweyn dadka ku barakacay oo biyaha iyo fatahaadda iyo daadadka ee saamaynta ay ku yeelatay iyo degmada afgooye oo ayadana riboortkeeda horan uu noo soo gaaray wadooyinkay wada go'naa intaasoo dhan dhibaata ayaa ka taagan dad allaale qof allaale qofkii maxalla maanta wax haysto ilaahay wax uu siiyey inuu garab istaaggaasi uu diyaargaroobo dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan ay garab istaagaan dadka walaalahooda ee dhibaatadan iyo fatahaaddan ee saamaynta ku yeelatay sidoo kale hay-adaha ka shaqeeyaan dhanka taakulaynta ayagana ay ka shaqeeyaan oo ay ugu horrayso wasaaradda maaraynta masiibooyinka ay ugu horraysa oo heer dowlad goboleed iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka ee heer federaal deegaano ku tirsanaa degmooyinka wallaweyn iyo afgo iyo kumanaan qoysaska bogtaaleen kuleed markiiha fatahi webiga shabeelle islamarkaana xaafado deegaanadaas iyo wadooyinkaba biyo xoog leh markaasi iyo hadeerana walina gotaya wadadan dhexayta wallaweyn iyo afguyo taasi oo saameyn ku yeelatay nololo dadka deegaanadaasi ku nool iyo wadada dheere xiriirasa baydhabo iyo muqdisho